markaas weerar ha ka qaadi weliba markaase laha sheega ah in dagaalkaas uusan ku dhalida khasaare naskajara dhimashihii dhaawac oo hashal diiray dhiniyadii dagaalamaasi arrimogaas weliba uu ka idaacadda warsan walku weydiiday taliyaha ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya genaraal maxamed sheekh cabdulaahi oo idaacadda warsan unku warbi khasaaraha dhabta ee dagaalkaas uusan ku dhaliday
toban saac habeenimo waxay soo weerareen nimanka nabadiisa ciidamadeena difaac ugu jiray jiidda hore muxuu ahaa deegaanka goobgaduud manaas iyagoo isku dayay inay soo jabsadaan xerada ciidamada geesiyaasha xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadeena boliska gaarka ah ayaa iska caafin kana hortagay waxayna ku guulaysteen in cadowga darbax lehada ku dhuftaan si geesinimadan ay uga hortagaan ayna meesha kaga dilaan ugu yaraan shan iyo toban oo nimankaas khawaarijta ah isla markaasna dhaawac badan oo aan annagu hadda aan tiradiis haynin wuu jiray iyadoo weliba bacasi halkaas ay kala kulmeen maana bacsanaya ilaa iyo xeradii hore ee tababarka manas taliya haddii al-shabaab isan tiro intaas la-eg isan sheegteen in ciidamadii oo dileen dhinihii kiiking may khasaaree hadeeri
dhinaceena alla waa laga shahiday saddex kalena dhaawac fudud ayaa soo gaaray waxa intaa dhaasisin haddeenaan lama soo gaarin ilaa haddana gidii ay soo weereen ciidankeena ku sugan weliba bacsi bog ayaa muxuu ahaa la gaar la bacsaday iyagoo muxuu ahaa ku cararay gaadiid ay wateen iyo bajaaj mootooyin waxsaasa ku cararay dhinaca muxuu ahaa doygana ku cararay ilaa haddana ciidamadeena ay bacsanayaan insha allah meel kasta ay galaana waan ugu daba tegaynaa waxaana dhici doonta dhowaan inaan ka safayn doono meel kasta ay ku sug yihiin deegaanada koonfur galbeed ay maamusho insha allah waayahay mudane taliya weliba markaas warar sheegahayaan in dagaalka markii uu sardhiyey ciidankii meelo roogay militarigii weliba ciidamada booliska gaarka ee goobgudud roogay in deegaanka ha ku baheen oo weliba isku caabin hoogin iyo kulakulmeen al-shabaab arrintaas may lukacadey kor arrintaas waxba kama jiraan waa been iyo barbagando nimankaas cadowga ay faafinayaan ciidamadaas saacdu way xagsadeen gurmadkii loo fidiyeyna waa gaaray xilligii loogu talagalay si wada jir ahna waxay u bacsadeen cadowga ilaa haddana muxuaha deegaanadii ciidamaden ayaa gaafuregaya kuna sugan difaacana waa intii hore waa ka xoogan yahay cadowgana ma filayo inuu dib dambe u haweysan doono insha allah dagaalka inta badan waxaa kana nagadi deegaanka goobguduud ma-e dagaal hamii horaad dhihi marar badan yaa al-shabaab duulaanha ka qaada deegaanka goobguduud marka ujeedada ku dambeysa in mar walba deegaankaas dagaal usu ku dhihi maylaka sheega kortaliya dabcan cadowga mar walba khiyaamooyinkiisa uu wataa ujeedooyin badanna waa leeyahay marka meeshaas keliya maaha meel kastoo iyagu ay markaas doorbidaan ama ay yidhaahdaan muqtaa waa tijaabin kartaan nimankaas gudahaan soomaaliya oo dhan mar kastaba way isku dayaan laakiin naasib wanaag uma suurtagelin ujeedooyinkii iyo rabitaankooda midna uma suurtagelin ciidamada geesiyaasha ayaa dardaaxa aan inaawi karin u dhuftay mana rajaynaa in dib dab usoo raja soo laaban doonaan aaga dagaalkan dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamadii maamulka koonfur galbeed iyo weliba militariga ee dowladda dhexe ma ciidamada ku tirsan midooda africa gaar ahaana ciidamada etoobiya ayaa qayb ku hayay mise militarigii weliba aan koonfur galbeed keliya iyo dagaalka la gelay al-shabaab maya maya ciidamadeena hadda waxay gaareen bilaasho muxuu ahaa uma baahna in muxuu ahaa nimankaas saaxiibada ah ay maanta garab istaagaan ciidamadeena iyagaa isku filan iyagaan waajibaadkooda gutay kalsoonina way isku qabaan marka ma rajaynayo in muxuu ahaa cadow dambe oo shabaab la yidhaahdo ciidamadeena ay dama damac ka jiri karo maxaa yeelay cashar iyaga aan ilaahu karin baa loo dhigay marka ma filayo markan inay tan oo kale soo hadhashay ay doonaan difaac ciidamadeena meel kasta ay joogaan waayahay taliya gebagabadii al-shabaab muddooyinkan ugu dambeeyey dagaalada markaasi iyo ka hayaan ciidanka maamulka koonfur galbeed iyo weliba ciidamada dowladda dhexe ee qaybta militariga sii korortay markii la fiiriyey gobolada baa iyo bokool iyo shabeellaha hoose oo maamulka koonfur galbeed ee ku arimiyow deegaano badan iyo al-shabaab inta badan weeraraha ka qaadeen hamiin laha dhaafi waliba duqeymo iyo kujeesideena xarunta gobolka bokool ee xudurmeel deegaan hooskooyow taas oo kale shabeellaha hoose dagaaliya kuwadan oo markan dambeysay in iyo dhowaan la wareegeen gobolka baisaas oo kale goobguduudyaa dagaal ah ka qaadeen marka adoo ee taliyihii ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed mar haddii al-shabaab dagaaladii iyo ku roriyeen qorshaha ciidamada tiita ma ey sida ma socoto nimankan shabaab waa niman hadda taagan masnacaarinimo mana ahan kuwo urursan ama meel qabsan kara maaha waxooda waa ku dhufo ka dhaqaaq marka micnaheedu waxa wey waa jirnaa la ogaada marka ma filayo muxuu ahaa in ay wax weyn soo kordhin karaan ciidamadeennana way fahmeen habka iyo khiyaamooyinka ay iyo dabanjaabyada ay ummadda ku hayaan marka insha allah ma filayo in muxuuaha guulo badan ay ka suurooyin doonaan arrimahoodana waa la fahmay haddana muxuu ahaa ciidamadeena waxay qorsheynayaan inay afar afar iyo shan shanta meelaha iskuulooyinka ay muxuaha dadku ku dhibaateynayaan in kabaha lala gashado meel kasta ay galaan lala galo dhawaana aan rajaynayno in lasoo afjari doono cadowga nabaddiidka ah ee tuulooyinka iyo shacabka dib ku taagan in muxuuha xaaladoodu ay noqon doonto mid ay soo afjarmi doonto insha allah taliyaha ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya jenaraal maxamed sheekh cabdullaahi oo idaacadda warsan u waramaaya kaas hahay taliya ilaa maasanta adigaa mudan
فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بغاركا دار سلام الدنيا لن دير الواي داك إمال درجة لن دير الواي كان كدار السلام يوال انت دوما والكدير يوب الواي بارو برو كبه بلدكم او بسو جناسي انبس لوطو بياني دوغا ايوالي بابتو اذا بيواي بيسلي قبو بغاش بلشدا حيسياسة بلدكم كواي بابرو ينبهي او بسو جناسي ماي بالغلو باب ما ee hadalka birni ma kajinaysana beledka horanka dareera daarona ay ka sarne hubsay daarusalaam
barbaaray baqaarkan baylili ka helaybo deeqbeesilaagali ka dhiibaaya deeqmay ka dhiibayahayo dukaame doorsho ma aha dantii bulshada ma aha dan yarka
qaybo hore ee barnaamijka kulanka warsan yeela dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka sitoosasin kuu kooyahay saasoo kale waliba sitoosan in kula dareertana live streamka una qaar kumid websytyada una kalena oo isan sitoosan in kula dareertan waa warsan radio dot com wadani news labaatan afar dot com iyo weliba gaarsiya dot com qodobka kale ee barnaamijka kulanka warsan oo kuna ka fiiriyaan waliba usa nagadeeya qaybo kumid a gobolka bakool muddooyinkii inta dambeeyey waliba la sheegay in ciidamada midooda africa ee amisom iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya iyo isku ku bahayeen yoona markaas dambeeyeen deegaanadaas rab dhowr iyo weliba deegaanka buurdhuxunlo oo ku mid ah gobolka bakool arrimogaas weliba markii inkuriiti ku hadalay dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed idaacadda warsan weliba unkurbiyey waa ujeedada ku dambeyta ee ciidamadaas iyo anfaara jiyaan deegaanada gobolka bakool iyo weliba gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa kuwa wariyahana aadan xasan cismaan aadan geesiyey oo waraysi lawaaladi wasiirka wasaaradda warfaafinta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا والسلام يا إذا عدبا بيكون عندكم فوق البيت الصومالي سيدة دكتور هيبة waxyaabo badan baa u qabsoomay muddadii ay jirtay laga soo bilaabo dib u heshiisiintii dheereed ee soo maray dhismihii baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya dhismihii ciidamada kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab sidoo kale magaalada baydhabo iyo magaalooyinka qaarna sida la ogyahayba waxay kasoo kabsanayaan dhibaatooyinkii dagaaladii iyo abaarihii deegaanada soo maray ay daashadeen oo waxay ku tallaabsadeen horumar la taaban karo magaalada baydhabo oo xarunta gobolka bay sidaad ogtahay toddobaadkii toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay martigelisay shirweynihii qaran ee madasha wada tashiga hogaamiyayaasha qaran waxay tilmaamaysaa marka fifalana u tahay qabsoomida shirkaas ee gobolada koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo horumarka ay ku tallaabsanayso dowladda koonfur galbeed waa gartay markaan taas aragno mid ammaanka marka la eego shirkii habsami socodkiisa waa deganaa jawi ammaan uu ku jiro ayuu kusoo ilaaday waa isla garanay tan ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey laga deyrinayay sida gobolka bogool iyo weliba gobolka baayo oo qeybo fara badan amisom ay baneeyeen maxaa u sababa maxaase koonfur galbeed soomaaliya ugu qasay dabcan ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya intaan anagu ognahay aada u wanaagsan yahay walow dee dalku weli waa waa dhiman yahay oo ammaankiisa boqolkiiba boqol soomaalidao dhanba maysan haananin koonfur galbeedna iyana kulli un dadaal badan bay ugu jirtaa sidii ay hanaan ammaankeeda u hanan lahayd ciidamada amisom ee ku sugan gobolada baay iyo bakool iyo shabeellada hoose oo aan isleenahay intooda badan kuwa baay iyo bakool jooga waa ciidamada ethoobiya meelay ka baxeen ma laha walow xeelado dagaal ama farsamo dagaal meelaha qaar ay ugu wareejiyeen ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya meelay soo baneeyeen malaha meelihii ay soo baneeyeen sida goobguduud shabeelowna inaga kala wareegnay dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed wareejintuna waa wax anagu aan ku tashanay si ay usii eryadaan meelaha nimankan haraadiga ay ku dhiban yihiin oo ga sii eryadaan annaguna ay goobihii ay muddaba gacanta ku haayeen annagu aan kala wareegin ka dowlad ahaan sharaf bay inoo tahay marka in annagoo ciidamada amisom aysan nala soconin deegaanadii horey u joogi jireen annagu aan gacanta ku dhiganno waxay tilmaamaysaa marka soo kabashada iyo horusocodka amniga ka jiro gobolada koonfur waa gartay mudane wasiir waxaad sheegtay in sida deegaanka buurguduud oo dhowaan ay amisom baneeyeen oo aad kala wareegteen marka haddii aad isku garateen inaad kala wareegtaan sidee ku dhacday dhacdooyinka ugu cuslaa ee halkaasi ka dhacay iyo weliba yaase la dhihi karaa mas-uuliyaddeeda waa iska leeda dabcan khalad yar baa dhacay talada lagula wareegay ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed ay kula wareegeen deegaanka goobguduud shabeelow waa go-aan annagoo dhan aan wada gaarnay hase yeeshee inta ciidamada amisom markii ay soo baxayeen kuwa qaranka iyo kuwa koonfur galbeed intaynan meesha gaarin baa khalad waxaa dhacay in nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed intay soo dhuumaalaystaan oday dhaqameedyo mid iyo laba ay meesha kala baxaan marka waa ka tacsiyeynaynaa waana ka xunnahay hase yeeshee marnaba ma moral jebinayso reer koonfur galbeed soomaaliya oday dhaqameed inta gurigiisa lagala baxay si gardaraa lagu dilay iyo nin dhallinyaro ah oo asagoo danihiisa khaaska iyo ummadda wax u qabanaya la dilaayay marnaba iyo haweenkeenoo meelaha qaarkood ay dhibaata ugu geysteen marnaba moraaljab naguma keenayso inta dhibaato waa ka taxsiinayna laakiin deegaanada amisom ay banaynayso ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya intaba waxaa horena ugala wareegay dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed haddana goobguduud baan la wareegnay beritoolana waxaa laga yaabaa deegaano ay joogaan inaan anagu kala wareegno marka aan xaqiijino in anagu aan ku filanno marka ma ku filnaan karayaan baa isleedahay ciidanka koonfur galbeed soomaaliya oo garab keenaya kuwa xoogga dalka soomaaliya deegaanada ay kala wareegayaan ciidanka midowda afrika amisom haddii haddii kale maxay tahay caqabadaha ugu xooggane halkaas ka dhici karay dabcan de haddii isku filnaan ummadda soomaaliyeed ay isku filnaan lahayd looma baahnaan lahayn ciidamadan amisom ee adduunyada laga soo kala diray oo layidhi ummadda soomaaliyeed soo caawiya laakiin dee dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeedugu waxay dib uga soo kabanahayaan abaarihii iyo dagaaladii kala duwanaa ee dalka soo maray tartiib tartiib baan usoo kabanaynaa adiga wad arkaysaa meelaha qaar dabcan annagaa la wareegnay taas waxay tusinaysaa marka koonfur galbeed in ciidamadeedu ay soo korayaan ayaguna isku fillaan gaarayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed oo iyana kaashanaya kuwa koonfur galbeed inay diyaar u yihiin dadkan innagaa iskale haddaanan annagu ammaankiisa iyo amnigiisa aanan gacanta ku dhigin amison britay naga tegaysaa mar hadday baxaan waxaan rabaa inaan looga faa'iidaysano joogitaankooda tababaridda ciidanka iyo howlgelinta kadibna aan dalkeena anagu aan la wareegin si aan u hanaano dalka waa gartay tan marka ma xeelad baa iyaduna ma ma ciidankii amisoba gudaha isaga soo baxaybaa waa markii labaad ay kasii baxayaan dad shacabaana shabaabku ay ku dhibaateeyaan markay halkaa la wareegaan hadda shabaabku ma aha dad kaloo calaamad gooliya leh magaaladu kula joogaa dadka markay isbedelka ciidamada samaynayaan markiiba intay soo dhuumaalaystaan shacabka soomaaliyeed dilhayo waa kuwa un magaalada qayb ka mid ah joogo oo kalarkooda iyo midibkooda iyo dadnimadooda ama ehelnimadooda dadka meesha la jooga un qaraabo laha marka waa khaladaad iska dhici karo laakiin dee taasu ma noqonayso in la yidhaahdo dhibaatooyin badan baa dhacay ummadda soomaaliyeed ayagoo la dilahayo ayagoo la qalahayo ayagoo la gowracahayay waxay marnaba ka moraal dhigaynin ama aysan ka daalaynin sidii ay u sugan lahaayeen amnigooda marka waxyaabaha khaladaadka oo iska dhacaayo oo mararka qaar dhacaayo waa dee meel ciidan uu ka guurahayo kuwo kale ay imaanahayaan iska daa inuu shabaab qalay mid baa si kama ah oon kas ahayn xabad xataa loogu dhufan karaya marka wixii khaldoomay in la saxaa muhiima laakiin ilaahay idinkiisa aysan usoo laalaaban arrimahaasna dowladda koonfur galbeed dowladda soomaaliyeed in badan baan ka fikirayna waxaan rajaynaynaa marka in la ilaaliyo meelaha ciidamada amsom ay ka baxayaan kuweenu ay ku wareegayaan xuquuqda baniaadanka ee deegaankaas iyo inaanan nin soomaaliyeed oo shabaab dhibaro u ahaa annaguna aan dhibaro kala kasidhin marka maanta magaalada marka xaalkeeda waa sidee maamulka koonfur galbeed maxaa ugu qorshaysan ciidamo ku filan oo marka ammaankeeda hanan karaya maamulkaasi ma awoodi kara dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay ciidamo degdega geyso deegaankaas degmada marka oon ognahay in dadyow soomaaliyeed oo qaraabo oo ehel ahaa oo deegaanadaas wada deganaa dhowr jeer ay isku qabsadeen isqabsigoodana uu yahay dhinac dawli aan ahayn oo dhinac qabiila marka arrimahaas horena degel heshiisin badan baan ka galnay laakiin magaaladu waa degan tahay ciidamada amisom iyo qayb ka mid a ciidamada koonfur galbeed baa jooga walow aan aaminsanahay maalmihii lasoo dhaafay in ciidamada qaranka soomaaliyeed aagay ay oga jireen difaaca magaalada ay isaga baxeen laakiin hadda dowladda koonfur galbeed waxay diyaarisay ciidamo deg deg ah sidii deegaanadaas loogu diri lahaa ammaanka degmada iyo degmooyinka kaleba ay horan lahayn haddii alla waa gartay marka ay soo noqnoqdaan siyaabo noocan oo kale oo ay meela dardaan ay banayaan ciidanka koonfur galbeed aan kuwa amisom ay banayaan ayna soo noqnoqdaan dhibaatooyin shacabka shabaabku ay u geystaan meelihii ay la wareegaan kalsoonida shacabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku qabi karaan waa halkay hadda shacabku amniga waxa loo sugaayo waa iyaga dowladduna waxay har iyo habeen u taagan tahay oo ciidamadeeda amnigu ay mar waliba u taagan yihiin oy qoryaha u sitaan oo shabaab oo la dagaalamaya waa in la suga shacabka shacabkana waajib baa saaran dowladdana waajib baa saaran waajibka dowladda saaran waxa weeye maamulka iyo nidaamka dejinta dowladnimada iyagaa laga rabaa shacabkana waxaa laga rabaa inay kala shaqeeyaan waxaha amniga ee sugahaya amniga si ay xogtooda dhabta ula soo oo sheergaleen lahaayeen ha yeeshee shacabku asaga laftirkiisu cudur buu qabaa qaarkiis iyagoo arkaya nimanka gumadka ummadda soomaaliyeed iyagoo la joogaanan dowladda usoo sheegayn hase yeeshee shacabka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa si meelaha nimankan ay ku dhuumaalaysanahan looga saabo inay xogta rasmiga dhabta ay la wadaagaan ciidamada qaranka soomaaliyeed si dowladda iyo ciidamadooda iskaashanayaan ay wax badan ooga qabtaan dambayn wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya waxay shalay shaacisay xilli ay la hadlaysay laanta afka soomaaliga v o da in ciidanka dowladda ee halkaasi joogay ay qaab qabiil iyo weliba dhibaatooyin fara badan ay ku hayeen shacabka halkaasi joogay marka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ma ka go-an tahay maamul ciidamo asiguu ka amar qaatay inuu halkaasi dabcan dee ciidamada waddanku waa waddan soomaaliyeed ciidamo dowlad goboleed iyo ciidamo qaran intaba waa ku sugnaan karaya meel ay xuduuda ku kala leeyihiin malaha haddii ciidamada qaranka soomaaliyeed ay aad baneeyeen maamulka meesha ka jira reer koonfur galbeed soomaaliya waxaa khasab ku ah inay buuxiyaan meelihii ay ka baxeen ciidamada qaranka soomaaliyeed hase yeeshee kuwa qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed intuma waa ciidamo soomaaliyeed oo hal mabda' leh mabdacooduna uu yahay sidii dalka lagu horumarin lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed kuwa banaanka ka imanaya kuwa gudahaba looga saari lahaa marka waxaan isku dayanaa ilahay idinkii meelaha ay ka baxeen inaan buuxino ciidamo koonfur galbeed nageen
iri hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iska nagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waaki baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarebe umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday abshayli waaya idika reebay iniisu sheegen walku roonya aynoga ha ka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniiska fiirada isbuunyi iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha in sheegdo aquuna medical center
barnaamijka kulanka warsan yara daratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka kula daratan akhyaarey meel walbo isan roogtaan hamiin fayliya hawadiisin ku lahaa qodobka kale ee barnaamijka kulanka warsan uu kuna ka fiiriyaan waliba usan nagaday siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intee marahayta xiligan qurbijoogta koonfur galbeed soomaaliya ee ka nool dalka banaanshay weliba markaasa iyo kajah wareerena siyaasadda koonfur galbeed soomaaliya xiligan meeliye mar hayta arrimogaas walibaa la hordhikay qaar ku mid ah siyaasiyiinta hakujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba qurbijoogta kale ee markaasa deegaanada soomaalida kale hakujeeda oo iyona ra'yi kiij oo ku dhiibideen siyaasadda xiligan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sheekh nuur weliba isu ku mid ayaa siyaasiyiinta deegaanada koonfur galbeed hakujeeda walina isa rooga dalka maraykanka walina isa ku hadalay waqtil xaadirkan ra'yi kiijay iyo weliba siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed meeli iyo xiliganka eedinta wareegaana maaxiya cabdinuur oo markaasa sheekh nuur la hariiri waliba isa walku weydiiyey waqtigan iyo weliba siyaasadda dowladda meel iyo marahayta waa ku sheekh nuur oo markaas arrimogaasa idaacadda warsan maaxiya walan ku weydiiyo
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baad umahadsantihiin inta aanan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabaa inaan dul maro taariikhda deegaanka koonfur galbeed horta gobolkaan ka hadlayno maxay tahay goboladan aan ka hadlayno adduunka wuxuu ugu yeeraa breakfastkid of soomaaliya oo micnaheedu yahay dambiishii barwaaqada waa gobolada awood u leh inay quudiyaan dalka soomaaliya oo dhan si looga maarmo mucaawinadahan iyo waxa adduunka laga baryahayo goboladani waxay maaragtay qeyb weyn ka qaadan karaan inuu dalka gaaro isku filaasho uuna ka maarmo gacan hoorsiga saa awgeed goboladani waa gobollo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo khaasatan dadka meesha ku nool sababtoo ah waa food security nabadoodana waxay ku xiran tahay waxaan aaminsanahay inay tahay goboladan furaha nabadda soomaaliya haddaysan goboladan aysan nabad ka dhicin waxaa hubaalah in maslaxadda guud ee dalkeena ay hoos ku dhici doonto taas awgeed baa ka dhigaysa qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed inuu goboladan ido gaara ku hayo haddaan taariikh ahaan gobol goboladan aan ka sheekeeyo goboladani waxay soo mareen dhibaatooyin baaxad ilaa laga soo bilaabo kun iyo shantii boqol oo sano oo ay turki kiiskii isku dayay inuu goboladani gumaysiga gacanta ku qabto nasiib wanaag waxay ahaayeen dadkii keliya ee hor istaagay hamigii burtaqiiska inuu gumaysto waxaan kaloo taariikhda ka baranay gumaystihii talyaanigii meeshii lagula dagaalamay inuu ahaa lafoole oo lagu jebiyey waxaa kaloo hubaalah in siciid barqash ee suldaankii cumaan ee rabay inuu yimaado dhulkan qabsado dadkii diiday inay ahaayeen waxaa kaloo iyadana hubaalah sidii kaasameeni iyo dad badan ay qoreen boqorkii midab markuu usoo diray ciidan fardooley ah saddex kun ciidan gaaraya in khaldanadii geladi ay ku jebisay balcad marka goboladani waxay ka mid ahaayeen ama safka hore ugu jireen gobollo nabadoon oo weligood diidi jiray gumaystaha waxay kaloo markii xorriyadda safka hore uga jireen xornimadoonkii taas waxaa caddeen u ah labadii xisbi ee wadanka soomaaliya laga aas-aasay inay hormuudka ahaayeen dadka kasoo jeeda goboladan waxaan ka xusi karaa xisbigii leego oo lix qofood oo kamid ah ay ahaayeen dadka goboladani kasoo jeeda waxaan ka xusi karaa gobolka shabeellada hoose inuu kamid ahaa goboladii ay ka yimaadeen sheekh cabdullaahi sakaawadiin oo ahaa aasaasihii leegada ninka la oran jiray barba iyo guudow intaba inay kasoo jeedeen meeshaas waxaa kaloo hubaala iyadana dhaqdhaqaaqii maaragtay federalismka ee ummadani inay bilowday ama hormuud ay u ahayd toddobaatan iyo shan sano ka hor heer allaha siyo allahana maaragtay naxariis siyo odayaasheeni sheekh cabdullaahi begedi abukar qaasin ninkii la oran jiray allaha u naxariisto ustaad cusmaan soobe dad badan oo aan ka xusi karo inay qadiyadani usoo dhinteen inay soomaaliya ay noqoto dowlad federaal ah si xukunka loo qeybsado ayagoo markaa ka baqayay in xukunka soomaaliya uu hal qolo gacal keliya gacanta u gasho marka fikirkoodii markaa soomaali oo dhan baa ka hortimi wayna ku qaldanaayeen oo maanta toddobaatan iyo shan sano kadib waxaa dib loogu soo noqday fikirkoodii ahaa inuu dalkii federaal noqdo nasiib daro federaalkii ay usoo halganayeen uusan noqonin ka ay filayeen marka taariikhda oo kooban waa taa xaaladda dalka uu goboladan ay ku sugan yihiin oo isweydiinta mudan waxay tahay goboladan maadaama ay yihiin golo- gobolada ugu dhaqaalaha badan soomaaliya waa maxay sababta ay baahida iyo rafaadka uu goboladan uga bixi waayay labaatankiina sanoo kasoo dha waa maxay sababta ummaddan iyagoo dhulkaa barwaaqada degan tiradaa la eg ay maslaxadii dalka qayb uga noqon waayo waa maxay sababta nabadgelyo xumada ka jirta waa maxay sababta ummaddan dib uga dhigtay ummada kale soomaaliya waa waa su-aal u baahan qof kastoo muwaadin ah oo goboladaasi kasoo jeeda inuu ka isweydiiyo gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya mayba ka jarana dhibaatooyin eedan weyn dadkaaba hatiriidayna hata maybwa dad oo walbadan galan ku jeysideen xoriyadii wadanka ka dhalatay kun sagaal boqol iyo lixdankii hata dadka jaraan may may infiri waayeen wala iyo qobada jareen awowyaalsho ama aabayaalsho
walaalow waa mahadsan tahay horta dadkii dhibaatada furfurkii soomaaliya ka dhacay soomaaliya oo dhan buu gaaray dadkii dabeecad mushkilada goboladan haysata ugu weynna waxa weeye waxa waaye dadkii goboladan barwaaqada ka jirta awgeed ayaa horta loo soo hayaamay oo wuxuu soo maray gobolada qof kastaba inuu damco inuu asaga maaragtay u taliyo taasoo meesha ka saartay in ummadani ayaheeda loo diido inay ka taliso taasoo dib u dhac badan ku samaysay taa waxay ku abuurtay ummadii inay maaragtay ay kalsooni xumo dhexdooda ah iyo mid ay u qaadaan dadkii kale soomaaliyeed sababta waxa weye meel la gaadsiiyey waayo waxaa laga hor istaagnaa in muddo-aba inay aayahooda ka taliyaan culeyska saaranna culeys yar maaha qolooyinkan hadda al-shabaab waa meelaha ay ugu badan yihiin oo ay xafiisyada ku leeyihiin ay ka howlgalaan heer waxaan ognahay abaarihii ugu dambeeyey inay dadkaani dad aad u dhibaataysan oo isdhibaato badan soo mareen waxaan ognahay in ninety two-gii dhibaato ilaa adduunkao dhan usoo gurmaday oo maalintii intaasoo kun qof ay ku dhimanaysay baydhabo waxaan kala ognahay abaartii ugu dambeysay two thousand elevenkii inay ahaayeen dad degsan ah oo ay jidka ku dhammaanayeen taasoo sabab ahayd in qoladii markaa joogtay ay tiraahday mucaawinada nooma lama soo gaarsiin karo lama soo gaarsiin karo gobolkan annagoo u qaadanay runtii inay tahay cirib gooyo lagu sameynahayay iyo arrimo siyaasadeed waxaa kaloo iyadana nasiib darro ah in ummadii ka dhaxday soomaaliya oo ku tagtay dhibaatadaasi ku dhacday in xerooyin loo sameeyey oo xamar loogu samaystay ama meelo kale oo sidii arigii oo kale oo kala gato oo ilaa adduunka meel kastaba ribood ay kasoo saareen weli intaan hadda kula hadlaayo ay qaarkood ku dhibaataysan yihiin xerooyinka qaxootiga ah ayagoon loo suubinin maaragtay dibudejin iyo oo maaragtay la rabo in maaragtay laga ganacsadaba waa wax aan soomaalinimada iyo diinta islaamka iyo maaragtay dhaqankeena suuban aan ogolaanaynin baa ummadaasi lagula kacay marka sida keliya ay ku badbaadi lahaayeen waxay oo ayaga gaara dantooda eega ku shaqeeya dantooda mushkiladahaas aan soo sheegay oo badan ay soo martay maamul xumo iyo bukaan xumo inkastoo dadkii dadkaasi especially weli dadka kasoo jeeda gobolada bay iyo bakool ay halkan dheer u galeen sida ay maaragtay mid uga hanan lahaayeen madax maaragtay ayaka talintooda taasna waxaa mahadnasi keenay dadkii maaragtay uu hogaaminayay allah u naxariisto allah xafido dadka xasan maxamed nuur shaar guduud iyo aadan madoobe iyo xaabsado iyo dhalintii yaryarayd ee maaragtay dilayda ahayd ee ummadaasi u hiilisay inta yaray maanta ay haystaanba dadkaasaa u keenay marka waa kaas
arrimoogin wal badan alaas lama qaadi warbaahintana walku sheegay siyaasiintana in badan dhigaasho ka dhiidi arontoon marka eedeen saaro korne siyaasiinta hata hoggaanka hayta mayba eero kornaha bulshadii yaan isku duubanayo
walow horta mushkiladan way badan tahay anigu ma qabo in kula gaar ay u leedahay waayo anaga aan kula hadleeno dadkan hadda aad ugu yeeraysaan aqoon-yahanada naftigeeda eer baan ku leenahay waayo waxaanu ka seexanay inaan ummadaani maaragtay maslaxadeeda qeybta noqono anigu kolley waa qaadanayaa erdaas eedda kaloo xigta waxa weeye dadkan waxay ahaayeen dad dhaqan leh odayaashoodii isku xiran anigu dadka ma eedeynayo sababta waxaan arkay reer baygo in maaragtay waagii ay u ogleynayeen in bixir gobol siday u fadhiisteen wax u maamuleen oo u wada maaragtay odayaashii ama dadkii magaalada ay maaragtay isugu duubneen oo ay u rabeen hamigoodii inay ka dhabeeyaan wax ku yimid markaa siyaasado oo maaragtay adag oo iska africa iyo ajnada badan maaragtay jiray ayagiina markaa ma haysan marka anigu waxaan qabaa ummadaasi inay ku baahan tahay maamul iyo maskax degan iyo maamul runtii ku shaqeeya danta shacabka oo shacabka dantiisa hormariya oo danihiisa gaarka ah ka hormariya danta shacabka waxaan aaminsanahay in odayaasha dhaqanka qaybba ay ku lahaayeen loo ogolaado sababta marka aan leeyahay waxay tahay dadkan reer koonfur galbeed ee galbeed waxay leeyihiin soo jireenah oo maaragtay xoojinayo dhaqankii odayaasha taasi waxaan ka garan karnaa mahmahadoodii ay asalka u lahaayeen ay odhanaysay soodin halaawkii abaalinaqe micnaheeda wixii hallaa wixii qaldama oo la fixi waayo in lagu celiyo dib loogu celiyo odayaasha taasi waxay ku tusaysaa kala dambeynta iyo odayaasha qeybtay ku lahaayeen hadda haddaad eegtid somaliland oo kale dadka maslaxeeyey puntland dadka maslaxeeyey waxaa sal u ah odayaasha marka waxaan aaminsanahay odayaasha oo marjacoodii iyo dhaqankoodii oo la xoojinin ama la iska dhaafo inay dib ku keenayso maamul xoogaysan oo jira ma garatay marka waa in waxaan aaminsanahay in odayaashii maaragtay ay dib loo habeeyo oo dhaqankii la xoojiyo oo maamul kastaba ayagana maaragtay ay go-aan ka gaaraan oo ay noqdaan dadkii maamulka ilaalinaya si uusan maamulkii u noqonin mid dana qaasa fuliya marka odayaasha waa muhiim shacabku waa muhiim dhalinyarada waa muhiim haweenka waa muhiim haddii la doonayo in ummadaasi ay dib u kabato waxaa marnaba laga maarmaynin in la helo fikir midaysan dhinacna la iska dhigo danaha aaska ah eenu kala qaybinayo laakiin loo midoobo danaha guud la isla fahmo waxa la raadinayo inay tahay wax dan guud ama yool dambe oo aan gaafadno inaanu gaarsiino ummadan sida ay nabad ugu noolaan lahayd ummadani hadday nabad hesho waxaa hubaalah inay maaragtay isbedeli lahayd ammaan siday ku heli lahayd ammaankana wuxuu ku imaanayaa siyaasad degan iyo maamul loo dhan yahay waxaasoo dhin marka qof kasta oo muwaadina oo kasoo jeedo dhankan waa ku tas u yahay in uu maaragtay qayb ka noqdo maslaxadda raadinaya sheekh nuur dadkaa ka jeedaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya may baa la sheegay inti iyo eying dad nabadi jeel isla marhaantaasna iyo eh bulsho besel iniyo qaadan nabada tusaale ahaan markii anaha qaada markii burburtay dowladda dhexe ee siyaad bara madaweynada kahay dadkin koreyga oo maamul suubsadeen may bahaayana dadkuha ka jeedaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya soona ogsogna may baa madaxweyne lankuwele abukaat hasey marka hata may dadkun reedan dhiki goboladiyo langla maamula
mudane waxaan rabaa horta inaan dib kuu celiyo oo xoogaa yar aan ku soxo haddaan qaldanaha inaa maaragtay adi cafisid maamulkii maxamed siyaad markuu xukunka qabanayay wuxuu xukunka ka qabsaday sheekh mukhtaar allah u naxariisto markaasoo ahaa asaga ku sameeyey madaxweynaha nasiib daro maamulkaasi kasriga ahaa kow iyo labaatankii qof ama shan iyo labaatankii qof oo la dhihi jiray golaha sare kuma uusan jirin hal qof oo magaca dhankaasi ka yimaado dhibaatadaasi marka waxay ku samaysay ummaddaasi ku samaysay in ay dowladdaasi gebi ahaanba ay ka maqnaayeen
barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan yar daratan akhyaaray qaybo dhexe barnaamijka ku guda jirnaa saasoo kale weliba dadka dalka banaashay rooga iyo weliba guud ahaan caalamka si toosan in kula dareere live streamka websaydyada qaar una kalena sida warsan radio com wadani news labaatan afar com iyo weliba gaarsiye com qodobka kale ee barnaamijka kulanka warsan uu kuna ka fiiriyaana weliba is-eya xildhibaan magaalada caasimadda ee muqdisho labaatanka bilan la rajeeyahay inuusu ku furama tartan banoniga lugta markaasa iyo ka tartami doonaan dhammaan maamul goboleedyada dalka ku jara iyo weliba gobolka banaadir yaa weliba qaar ku mid a ciyaartooyda maamul goboleedyada iyo golgulahayana magaalada caasimadda ee muqdisho si iyoon ku dhiib galaan tartankaas ciyaartooyda matalaasa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba markaas iyo inis diyaariyana ku qeybgalka tartankaas xaflad markaas la kasagootiyow ciyaartooydaas weliba markaas xalaylan kaga baday magaalada baydhabo ee gobolka baay xafladdaas weliba ha qaban qaabiyey wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarada waana ee kusimaga madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan saasoo kale weliba xafladda laka marta qaaday qaar ku mid ee maamulka gobolka oo uusan koraya guddoomiyaga maamulka gobolka baay gudoomiyaga maamulka degmada baydhabo gudoomiyaga gobolka waa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed wasiire iyo weliba marti sharaf kale iyo saas oo kale ciyaartooy iyo macalimiin dhinagii weliba banoniga lugta kulanka weliba markaas saas oo kale goobroog ku hayay macalimiintii hore iyo weliba ciyaartooydii hore ee markaas gobolka baay iyo weliba gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya antartama jirtay xiliyadii dowladii dhexe ankoreyntii weliba kulankuu ku hadalay cabdiqaadir shariif xirow oo ah guddoomiyaga sboortiska koonfur galbeed soomaaliya oo uusa sheegay in uusa ka faraxsanyay in ciyaartooy matalaasa deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo ku bahan deegaanadan waan iyo ku qeyb galaan tartankaas laga badahay saasoo kale waliba meelo ku hadalaayana kabtanka kooxda oo markaasi suuna ka dhiiraday in iyo guul ku sheena doonaan tartankaas iyo qaar ku mid ee madaxdii meelaha ku qeybgala iyoona bogaadii ciyaartooyda waano kulanka siduusan dhiib
qaybgali marka hore salaamantiin salaam kabacdi runtii khudbaday haddii hadlaawto farax dartii ee ka hadlaawti wal ana filaay waay markii hore madaxdayna sudun nin xilqaanti oo nin suubiyankeeka siiba kusimaha madaxweynaha casharo sharafta oo ninka talagala dhiirigelinta sboortska iyo haka qaybgalowka wasiirada iyo madaxda gobolka iyo degmada iyadan ka mahadsinyin haddii oo warbixin siinka siiya sbortska stateka koonfur galbeed runtii dhib badana kulukulugni xulido iyo insshenowsha meelo bershona nabadgelyo dartiye unan seedawayni laakiin shakhsiyaad ka mid ee haninka qayb galeen shabeellaha hoose oo macnaha fuul han ka qayb galeen oo hadda macnaha hortaayni jiraan iyo qaar almindinayka suubiyay ka qayb galeen oo hadda macnaha hortaayni jiraan iyo qaar almindinayka suubiyay bakool oo habayaraadeen ee qofninka jira cayaaro fudud iyo futboolkii iska jiraan runtii kaalin kaalin may ka qaadanay oo eed iyo eed oo geeka lanka faraxa koro oon waana may rajeeyo guul badan intii lahayna runtii bini aadamka may faylana haddii oo hal shay usukin qobada intii la sheego wal oo macnaa diintaanina faraasa waay soondhatiisa may suubiyaanahi alalmindo suubiyaani tababar oo iskaashi macalimiin badan unoo ah oo macalimiintaasna kamid ah maxamed macalin iyo americano sbid iyo ana oo macnaha gudoomiya taa macnaha ka aamusan ahayna oo anina tababarkaas yahay tababarkaas ogtiin lan cayaartooy ee almindo suubiya oo juuce almindo ma suubiyi karo laakiin may garabka helinay runtii kheyr ilaahay siyaaha cabdifataax mahad oo kaalin wiininka qaadadi oo intii ramadaankii afurkayna macnaha xooga saari lacag oo dhan shan boqol dollarna sii ownimaduna haddana lacag kale ninka dari eedan kama hasinye wal oo eedan ma hasinye biniaadankana meel ahaa wala isuubi intii la sheegay eedan faylay cabdifataax mahadsanto mas-uuliyiinta horti oo anoo koo kacadaayow mas-uuliyiintaana kalena may diyaarnin la-een sidnin an bixii fadeen iswada aragni niila socda jireen ya qaabo badana macnaha inisdeersii jirni walaay oo socdaan iyo amnigayna unu macnaha buloneyl ilaahi maahna amniga maku warqabno laakiin amnig iyo hadireen yaa macnaha meelo nabadaasa almindo kasoo bii jirni may rajeeyey runtii may aragi doontaana markii iyo seedaan xamar guullo macnaha iyoo nasiibata laakiin meha muujii doonana walaayla bari unoo macnaha hadhowdii marka unakoyna isinkoo wejigan farxsan unoo wejigaan farxsan ilaahay niskaan sheeno doono kulley me waaha aan hadalkiiba macnaha si aanan wadooba kasi waysanaba faraxsana maali hal madax oo noomaqanba ma jirto khudbadaana may ka wareejii doonayha insha allah guddoomiyaha degmada watiin
iidin sharaftan le macalinkan kasaalisan ee gobolka baayo macalinkaan hor ahaa yaray macalinkaan saacaduun roogan ee madhuuso runaatian macalin soomaaliya markii leera macalin dhakamamaleh inkastoo wal sabood usan lahaan aan haysana iidnan koomataas ini gobolka iidnan caawi faylhayti oo weli guro ville goon ilan dhisataan saasay rafadin intuu ciyaartooyisiin arag haytan oo magaaga sharafta leh saara hayta oo mar walba magaaga gobolka baay sharaftaan un weelaayta may maaha lanka anka anka horey abdiqaadir sharif iyo madhuuso iidan inin la shaqeeyan runtii shaksi ahaantay walaan ka abaal maryaa baan jarna beerfadeehe iidan maasantiin taaliyan ciyaartooyda gobolka baay ciyaartooy horta maybu ahaa nasiib an lahay nasiib an lahayn madina lahaa macnaha dhinaca maamulka fursad jaanis badan mana seelna ciyaartooyda badan gobolada badana una aragna ciyaarayay gobolada lamada kun iyo tobankila oday garow madiuna tababar ka soo biyaanay hataa lambiyo caafin sheen hata ma lahayn laakiin kaan ku duwanya kaan ma aragay dhiirigelin badan moraal badan dad badan nindhisaayaan sida wasiirka maxamed xaaji oo eed mar walba nan la shaqeeyo ciyaartooyda gobolka baayo sunabtadiian meerfaday wallaahi lango eed moraalka ninka dhisiyo waayo walwalba una suubinaa sbortiska ee lankani taageeri jariyo si walba nagad usoon shalbasadaana kooxoo hataa fan kastoo leerana usumaanaa ku helaani hataa jeebshay la baarada jaray oo juhudigi iyo dadaalkii markas iyo gelyahayeen iyo waqtiga gelyahan simaarna ciyaartooyda gobolka baay iyo ciyaartooyda maarana koonfur galbeed iyo kasaare faleen taasna geelka maarna ifafaalo fayle le rajo fayle iyo mustaqbal fayl maybo muuqud maybo yaa iyo dareemahayna intuinka dhowkoyni maybwa isbedel badan iyo maybwa hayaa iyo dareemahay dhinac dhinaca sportiska eh xaqiiqdii maybwa may arki jirnay abuqaadir shariif oo usoo nafashii maarin waagi doon seebar indhilay dalka qaranka ilaa yowmina haada maarin sportsly maybwaha ku shuqul lahaay langeegusu kuwa eragsan maybwah meelhaas ingus jarmataawiyow minsugno ingisi maarin guulahooyaasan marka insha allahu ununa ka maamul ahaan wali hadda heeliyaho maybwa insha allahu siina garabteegna همين مال إن شاء الله قريب كما يبوها السنة الضغنة ما نصنفار جدا ونهو بلار إن شاء الله مركا دلالك ميلها كسي وذي جودك ميلها كسي وذي قدر ما إليك ياو إحنا توقدم إناني بإناني ديلو لك ياو مركا تاسمي سنكير انتا إسن إيو يا ما يبوها يا إيو تو برياك إيو إسي يا ما يبوها سنكير انتا ونون إن شاء الله ما يبوها سنطا وانا
إن شاء الله تعالى إلهي غفور رحيم كاين ويدي سدان isigna waysiin faraane dadaal ini isin dalkun koonfur galbeed leeraw maamulkun koonfur galbeed leeraw ini isin hanhoytaan guul ini isin isheenten asiin ku rasheeyaan insha allah sida gudoomiyaha baarlamaanka isu sheegi cayaar wanaaga ciidankana nagi cayaartaal wanaajiyoy laakiin aan guul hal iisheenoy koobka hal iisheenoy lahaa eedayeeda aan kama hadnagaan dadkii dhammaan ha ku shaqeeyey in muddo ama bilowgunba ha ku shaqeeyay sidii dhallinyaradu ka tababarada fadhi hoolaas wanaagsan ha kagoobada fadhi raggii ku shaqeeyay maalinka in ka horreeyoon maadsinye iyo widaaykeeye cabdiqaadir wasiir ku-xigeenka qorsheenta oo dhinaga marki dowladda hejeleen laakiin dhinaga sportiska ninka roor badan aanusino ama hadnagaan walaalkana cabdifataax oo dhalinyarada reer baydhow eh aniga siina tiimka korkoorska haadi jeer siin qolay subii inkama hadlagaan insha allahu tacaala ka dawlad haan cashadan uu ku anasiin suubi idda hade lankin kuwinayba oo casho suubi dawladda dhammaantiye walya inshal hertime miiska wal wada fadhiya araga haytaan gudoomiyaha degmadiya fadhiya gobolkiya fadhiya taliyaalka ciidamada hataa ooga farxad dartiyo maahirna meela fadhiyaan insha allahu may ballan qaadanay dhammaan dhallinyarada walita siilaada liin baahanya ballan qaadanka koonfur galbeed ahaan waana biidong insha allah may kale rajeyna insha allahu signa siin ku rajeyna inay sheentaan guul wala lindirahay guul lindirahay toon shilidana lalana ma ah marhada shireediye mile guuligee kala sheen wali le dhalinyarada dhammaan koonfur galbeed ka nool leh bahda sports ku otira badan oo dalkunka nool yoo dhamaan le guul guul dawladda shireediye lama dawladda shacabka mas'uul ku ah shacabka dhanna oo guulisheena dawladna ka faraca shacabka dhawna ka faraha insha allah wali rajeey dhalinyaradu wali rajeey dhalinyaradan uu ka aragayo raga saaxiibada ah ee hortay fadhiye insha allah hamiinkiyo hanagadan xamar iyo ha ku nagadan hoyo koobka sheenagna saan kulama doonna hoyo in sheegnayna kulama doonna insha allahu tacaala biidn illaahi alkariim laakiin wali ilaahay ku rajeeyane isagna siin ku codsadaan inaysan dadaal badan muujidaan ka dadaalaan sidii dadkun barwaaqada dalkun barwaaqada ee koonfur galbeed leeraw isan kuseeda haytaan inaysan insheentaan koobka dhinaca kubadda cagta ragga dhinaga roorkan ku dhiib galaawn walay fadaanayoona inayo guul ku sheenaan dhinaga roorka dadkun koonfur galbeed walay ka kasi jaray dad dhinaga roorka ciidanka faylan berkay huulow jareen geeki maraydi huulow kale ka kasi jaray walay rajeyna insha allahu tacaala yoon inay dhina walba sportiska ku mid inayo guul ku sheenaan waana rajeeye eeda aan ka qalb aan ka kalsoona inay ragay kuul sheena doonaan een sida la eri banooni hordaan bal in sheegay adi midow la eri walay dhinigaas ka kooh yaade een ilaahay maqadirtiisu laakiin kalsoona badan ik kala een i
kusimaga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waana wasiirka hubka dhigista xasan xuseen maxamed xasan eley weliba mas-uuliyiintii ku horeysay ee hadalii weliba markaas iyo ku qeyb galeena xaflada kasii watiyahay dhalinyaro markaas matalaasa deegaanada koonfur galbeed waana ku qeyb gala doonta tartan banuunag lugto oo la qabado doona labaatanka bilan waana ku qeyb qaada doona dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir codkaasi aan dambeeyey guud ahaan barnaamijkii kulanka warsan ee idaacadda warsan hamiinnimadan isan kula dareerteen barnaamijka mahata ku deerta waliba farsameeyanka yuusuf dareeri faysal dhaayo huseen saas oo kale waliba barnaamijka hasaaray waana stuudiyaha lamaadna farsameeyey sida cali muuse maxamed ateera anoo saaxiibkiin jecel weysina dareers yahay intuuna barnaamijkan koolamada dhibanku kulmaana waliba siinku ku tabeeya bahdi barnaamijka sidaasuu nabadgelyo meelan waliba waa idaacadda warsan